hadday dhib ku jiraanna sidoo kale ilaa dhibkas asbaab ay uga baxaan inay heshiiyaan inay mudoobaan inay quluubtooda isku soo celiyaan inay iscafiyaan inay kala dambeeyaan in maxaanku rahda ay isixtiraan intoo dhan ayagaa laga rabaa markaasaa wixii kale way u hagaagayaan soomaali haddaan nahay dalkeenna waa duunsan yahay annagaa duminnay sababta waxaan doonna aan ku sheegay in la dhisaa la rabaa annaguu noo yaallaa meesha aan ka bilaabaynana waa meeshaas xaaraan marka siyaasaddaas wax lagu dhisaayo dhallinyaradu tuul la adeegsado bas inaanay noqonin siyaasaddaas wax lagu dhisaayo inuu wax ka sameeyana la rabaa dad kasta dadka waxa uu macno badan ciddii abaabulan ha yaraato hadday doonto ha tiro yaraato hadday doonto ciddii abaabulan oo koox oo yar oo maxay soo socota sidaasaana taariikhda historiga adduumaankaindhigoo dhan laga soo bilaabay saxaabadii iyo muxuu ahaaye rusushii ilaahay soo diray laga soo bilaabo ilaa nimankii filosofriska ahaa ee adduunyada ka shaqeeyey oo loo keeno qof faa fikir inta la yimid dad u raadsaday dad u helay badsaday dadkiisiyaa socday qol dhan oo meel joogay oo ilaahay hal mar waxay kusoo wada dejiye ma jirin qof ka mida dadkaasaa ilaahay wax kusoo dejiyey qofkaasaa loo diray dadka dadaalkiisa iyo ilaahu lagal dad oo ku yimiday afkaarta waaweynee maanta adduunyada ay ku dhaqantay ee laleeyahay waa socialism iyo waa kan iyo dhammaan qofaa keenay nin ninmaa la yimiday ama gabaraa la timiday dad u raadsadeen dadkaas marka dhallinyarada waxaan ka wada waxay tahay siyaasadda kama qaybgeli kartaan cid inta idiin hibayso idiin keenaysana male nin jooga walaa de dhallinyarada muhiim waa intii nin la yaro dhallinyaraha nuux la yiraha bal kan bal wasiirka dhallinyarada dhallinyaraha laga dhigo wasiirka haweenkana muxuu ahay gabarha laga dhigo waa laga yaabaa waa saalin tahay laakiin darawada dhallinyaro ah ama muxuu ahay inta badan ay gabdha yihiin in la helaahay waxay ku xiran tahay idinka dhallinyarada ah iyo gabdhahay ku xiran tahay siyaasadda laysma siiyo waa lays riixaa waa lagu riixa intii lagu riixi karo maaro kale haddii lagugu waayo buuqaa lagugu fura si aad u mashquulsho adduunka ugus ninbaa berigaa waxaa la yidhi laba reeraa isdirir baadiyihii waa labadii reer markay isdirireen reeraa warsen reerkaan sayana waa ilaa waa la kala tashana reerka cada waa yimiday waa la isdilaa waa istiraatiijiye in la samaystay marka reerkan waxaa la yidhi waxay qabaan nin hebel la yidhaah oo nin organizer ah oo dadka abaabulo oo dadka dagaalka horkaca oo geesi oo la-aantiisba muxuu aha reerkaasi aanu gumaysan hebel sanyaalna ha la yidhi marka waxaa layidhi ninkaasi dhowr dagaaloo la galay in la dilaa la maray waa la dili kari waayo tiisiina waa dhimaaday nin dagaalyahanna waa yahay waa la dili kari waayo ninaa fikira baadiyaa la joogaa wuxuu yihi ninkaasi hal midaa la yeelaya caruuruu leeyahay reeruu leeyahay meeluu degan yahay baadiye ah owrka ou reerka u dhaansadana ha la soo dilo xaaska carruurta u dhashayna ha la soo dilo ninkii owr male oo ku dhaansaday male hooyo ilmihii u haysana male ilmihii inuu garabka ku qaado uu marna biyo u raadiyo marna malkaadu ku mashquulay dagaalkii waa aadi waayo yacni waa xikmad laakiin xikmad qalloocanoo dhib badan muxuu ah sida sida qalloocan yacni looga fikra eh siyaasadda waa sidaasoo kale reerkaa qabiil lagugu kiciyaa sistamka dowladnimada lagugu diriyaa oo kale argagixisada cilaaqaad laleeya lagu yiriyaa lagu yiriyaa businesskaaga iyo wax aad ku nooshahay si loo carqalad geliyanaa weliba dacaylaha cusuboo yimidee ninkaani muxuu ahay gay associationsku ka mid yahay la yiriyaa alqaacido waayo la yiriyaa wax makaro waayo oo nin waxtar lama ah waa sidii lagu ninka aad ciriiribka si allaala soo kuu riixi karo kuu riixa waxaad uga bixi kartaa marka inaad garba leedahay dad leedahay meel tala ku soo go'day inaad ka timaadid urur inaad leedahay xisbi inaad leedahay meel tala ay ku go'day inaad ka soo timaadid oo dad garba kuu ah oo aan garba kuuga ahayn inaad ilmo adeer tihiin awgeed waa ina heshaa lanna in adeerka haduu garab taaganya si sahlana loo diskredit garayna in adeerkiisu waa isku- isku- isku jifa waadaa la dhahaa laakiin laba qofoodoo mashriq iyo maqribka kala yimidi oo aragti isku keenta haddaad tihiin waxaa la dhahaa allay lehe dad adagoo muxuunku idhahdaa aragti isku raacay waay marka waxaa loo baahan yahay marka waxay tahay dhallinyaro siyaasaddan adikama leh weliba adikaa leh laakiin waxaa la rabaa isku duubnaada oo qabiilka haddaad ka maarmi weyda xataa kuwa dhallinyarada ah oo qabiilka ah muxuu ahay ku duubnaada saaxiib la noqo oo muxuu ahay isku ra'yi isku tala noqda haddii kala dee dhallinyaronimo isku raadsada aqoontiyaad leedihiin xirfadaad leedihiin wax kastana waxay ka bilowdaan caqligay ka bilowdaan dhaqaale haddii la samaynayo waa inuu caqli ka bilowdaa siyaasad haddii la hagaajinayo waa in fikri caqli uu ka bilowdaa caqligii isu geeya beesadu waa imaanaya mansabku waa imaana dalku waa hagaaga dhinac walba waa waa muxuu ahay waa la aada xumaantu waa hare laanna dad isku tegay wax xumaan kuma wada tashan karaan mid unbaa kasoo dhex istaagaya gabadh iyo wiil wuxuu doonaa dhahay war waxaan qalad waaye macquul maaha dalku nagama mudna dadkeenna nagama mudna waxaan yaanan u horseedin ku leexinin halkaas aan ka joojino marka waxaan aad iyo aad usoo jeedinayaa inaad active noqotaan wasiirka cabdisalaam hadaata wuxuu dhahayahay hal isiiyo ma- ma- ma shaqaynayso burburkii kadib cabta laga soo bilaabo ilaa maanta kootada gabdhaha waa intaasaa la dhahay mar ay kootadaasi ay dhammaatayna ma jirin meel walbaa lagu sheegay gabdhuhu intaasay leeyihin gabdhuhu intaasay leeyihin mar ay timidna ma jirin sida keliya ku imaan karta waxay ahayd gabdhuhu inay abuuraan iyo inta gabdhaha taageersano anugu ka mid ahay Inaan- inaan abuurno duruufo dadka go-aanka gaaraya ku kalifa in ay maxaanku idhahdaa wey, ee, baarlamaanka xildhibaanaa ku jiro qabaa'il dhammaa ku jiro hal gabari inay keenaan diiday iska haystay xildhibaanada ilaa daqiiqadda u dambaysay oo la geynayo markii wax walba dhammaadeen gadaal dambe oo tobankooda ama saddexdooda xildhibaan ay maqan tahay gadaal dambe ka geeyey si aan horaa orda gabadhii kusoo dara aan loo dhihinba marka waxay u baahan tahay waa waxaas waxay u baahannaha waxay tahay sidii hore si ka duwan in oo muxuu ahay loo fikiro gabdhuhu inay isku tagaan ay abuuraan duruufo gabdhaha wuxoodii bannaanka ha lasoo dhiga la leeyahay yaan lagu maxaa waay yaan lagu yaan lagu tala xumaysanayna muxuu ahay gabdhaha waxooda bannaanka lagu dhallinyarada sidoo kale dadka baahida gaarka ah qabaahay sidoo kale maaha maana loo yeela maana loo yeela ma aha iyadoon marna aan fawdo iyo dagaal in la abaabuliyo colaad iyo aan laga shaqaynayn haddana xaqa aad leedahay u istaag ama waa lagaa qanci- waa lagu siinaa ama waa lagaa qancinaa markay ugu xumaato waa lagu madlaha waxaa lagu leeya war sanadkan ama fasalkan waxaan nooma suuroobaan fasalka dambaan saan isaa yeelaynaye fursad keenan u dhaha ama waxaasaaba daqiiqadiiba aad helaysaa marka waxaa maamaadii ahayday gari waxay u go'daa ninkii geedka u buuxo geedka garta lagu dhigaayo ninkii dad badan u joogaan oo midba meel inta gacanta ka taagay ule alla alla ninkaa waa laga gardaraya wixiisa hala yeelo maya anaa ogaa meesha anuu markhaati ka ahay beriga ninkaasaa garto aa loo goyna siyaasaddana waxay u go'een intii geedkaasi u buuxdo garba taagay dhallinyaradii waxeedii inta hala dhigo wallaahi haddaan dhallinyarada waxooda lisid meeshaan balaayaa ka imaanaysa bal dhallinyarada waxooda war maya anaaba u baahan mid yidhaaho waa dhallinyarow talada dalka waxaad ku yeelanaysaan hadda inta juhdigiinna iyo muxuu dagaalka aad bixinaysaan inta ay la eg yihiin ayaad ku yeelanaysaan ha seexanina marka ha seexanina talada intaad ku yeelataanne inta aad dalka contributionka aad ku leedihiin intaasoo ayagana la ekaana marka aad iyo aad ayaan waxaan rabaa inaan u bogaado waxaan rabaa intaas kadib inaan aad iyo aad u bogaadiyo dhammaan dhallinyarada maanta halkan isugu timid ee la sheegay ee toban dal oo adduunka ka tirsan ka timid ee soomaaliya daafaheedoo dhan siddeed iyo tobanka gobol ee jamhuuriyadda soomaaliya ay ka koobantay ka imaadeen oo u yimiday inay dhikankooda walaalkood soomaaliga ah ee balaayada la dhex dhigay ee inuu geesada yahay midka xagga jooga iyo midka xagga jooga inuu eh, muxuu ahaa dhinac dhinac u socdo loo sheegay inay is arkaan maanta oo is yimaadaan oo is warsadaan waxay ila tahay waa fursad taariikhi ah oo aad iyo aad u weyn intii soo abaabushay aad iyo aad ayaan ayaan u hambalaynayaa wasiirka wasiirka wasaaradda dhallinyarada isboortiga iyo ragga kale mas-uuliyiinta ee gobolada jooga ee hawshaan wax ka soo fududeeya ayagana aad iyo aad waana sidan boqol qofoodoo soomaali ah oo qaarkoodna caalamka meelaha ugu fog fog ka yimaadeen qaarna gobollada ka yimaadeen in inta leys abaabulo tigidhadoodii iyo martigelintoodii iyo maatankoodii la bixiyo iyaguna dabcan nin qof soo safray jeebkiisa lacagu ka bixinayaayo ayaguna ay darafkooda ay ka bixiyeen oo isku yimaadeen halkan oo aan ognahay dadka meelaha ka yimid qaarkood markay halkan yimaadaan shaxaab dheeriya iyo maxaan ku rahdaay qaraabo dhibaataysan iyo ama dad soomaali ahoo walaalo oo dhibaatay inta arkaan wixii ay haysteen inay bixinayaan waxaa waxaa aad iyo aad u rumaanta in oo markii awal soomaaliya mar walaada kaashkina waa ga dhammaaday meeshaa credit card meel wax beesa looga baxsada ma laha la dhihi jira maanta a t m aa yaallo haddaad credit card master master kaarka iyo viisaha atmka inta la geeyo dadka lacagta looga bixiyo kii walaala iyo kii qaraabaa iyo kii masaakiin la kaalmeeyo hala kaalmeeyo kaashka waa iga dhammaaday waa la dhow haddii alla yidhaha waa wax weyn waaye marka kuwaasina qarashkooda jeebkooda waa hureen kuwii kale oo waxaan abaabulayba muxuu ahaaye wax weynay ahayd waxa ka soo baxaa meeshaanina ilaahay idankiis wax taabagalay noqonayaan dowladduna waxay ballan qaadaysaa si kasta iyo miinis kasta iyo awood kasta ay leedahay inay adeegsato si ay u taabagalaan wixii meeshan ka soo baxa dii alla yidhaha wasiirka wasaaradda dhalinyar sportiga oo nin dhallinyara isagona ugu dadaalay aad iyo aad waana yacni dabcan xaajo horta qof u istaagtay u baahan tahay qadiyad qadiyadda dhallinyarada marka hadda qof u taagan oo dhallinyarada waxaan rabaa marka dhallinyarada khilaafkiina yareeya maalmo dhowaato sheekooyin oo aan iska qurux badnayn oo muxuu ahaay yaa yaa meelaha laga sheeg sheegaya lakin waxaan rabaa inaan idiin sheego kuwa dibadda jirana waxaad wax ku tihiin kuwa gudaha jooga kuwa gudaha joogana kuwaas dibadda jiraad wax ku tihiina wax gaar ahoo muxuu ah la kala yahay marna ma dhici karto soomaalida dibadda ka timid waa fiican tahay laakiin kuwa dalka jooga macno ma laha soomaalida gudaha joogta wallahi waa fiican tahay dalkiiy joogaan dhaqankii iyo maxaanku rahdaay suubanaay iyo muxua wixii ku dhex jiran haystaan laakiin kuwa fadaraysanaa baa muxuu ahay meelaha nooga yimide ma maaysh ma soconayso waxba macno ma laha xikmad raqiisa oo meelsoka kasoo ka soo laabanaysa war waxbaan isku nahay keena diyaasbarada jira kan xerada qaxootiga jooga kan xamar maalin walba meel ugu dhexqaxaaye ee muxuu ahay jooga kan hargeysa jooga kan garowe jooga kan kismaan dhammaan waxbaa isku tihiin waxaa idinka dhexeeya dhallinyaro soomaaliyeedaad tihiin reer hebel ma aha koox hebel ma aha waxaad tihiin dhallinyaro soomaaliyeedaad tihiin intaas intay idin anfacdo oo wax meesha aad ka wada mid tihiin oo aad ka tirsantihiin meeshaas ay noqoto dalka ha loo istaago qof walba wixii ilaahay ku irsaaqo helayaa wixii dadaal kale oo asigoo la yimid oo la imaanayaa laakiin dalkan la yidhaahdo soomaaliya dalkaana dalkaaga ah meeshaanaad leedahay meel kale meel kasta tag maraykan noqo canadian noqo swedish noqo ingiriis noqo waxaad doonto noqo dalkan waa ku dala socdaa lugtuu kaaga xiran yahay miisaan culusan la qaadi karin inuu noqdo iyo wax fududoo xaraga ah oo aad muxuu ahay ku xaragoonaysid inuu noqdo labada unbaa adiga aad joyskeeda leedahay laakiin iga reeb makaa harayo somaali american british american saas unbaa lagu dhahaale marka in aad in aad door budid marka in dalkan uu qurxoonaado uu fiicnaado oo maxaanku yidhahdaaye ay noqoto meel aada u wanaagsan oo aad ku faani kartid oo aadan ka dhuumaninoo aniga maya etoobiyaanan ahay maya suudaanaysaan ahay maya xaggaan ahay aadan meelaha qaarkood aadan ka dhihin waayo waxaa macnaha badan oo kugu jiraa dhallinyarada soomaaliyeed oo gobollada dalka ka timid waxaan rabaa inaan u sheego dabcan gobolladii maanta awalna qaaraa hor uga jiray hadday tahay somalilan iyo puntland oo kale muddo dheer kuwii kalena sanadiya lasoo dhaafo dhowaayo samaysmeen maamulaha ka jiro waa rajaynaynaa in ay wax badanoo isbedello ah deegaanada ay ka yimaadaan laakiin waxaan rabaa inaad ii sheega halkan magaalada muqdisho waa waa hoygii waay waa hoygii waa caasimadii jamhuuriyadda soomaaliya waa magaaladiinnii dowladda federaalka ah joogto fursadaha ka jiro oo dhan waxaan isku dayaynaa wax kastoon awood leena inaan gelino in loo sugnaado dowladdu ha tabar dawaato ha tabar yaraato dhaqaalaheedu ha yaraado laakiin maanta waxaan rabaa inaan hortiina ka qiro dadka soomaalida oo dhan dowladda soomaaliya way u wada shaqeeyaan dhammaan reer ka maqan ma jiro reer waa ku doodi karaa aniga shanaa iiga jirto laakiin reer tobana uga jirta wuu dhihi karaa laakiin reer aan dowladdan u shaqayn oo aan wasiirra ku lahayn oo aan baarlamaankeeda ku jirin oo aan agaasimayaasheeda ku jirin oo aan saraakiisheeda ciidanka ku jirin ma jiro waxa oo laysu sheegshagaa waa wax kama jiraan sidoo kale waxaan aaminsanahay markii duruufaha meel maalan magaalada muqdisho laba kun iyo lix laba kun iyo toddoba duruufo aad iyo aad u adag ka jireen dadkeedu waa waa tageen hargeysay tageen booramay tageen burcay tageen boosaasay tageen garow way tageen meel walbay tageen qaarkood siday u tageen meesha kamaba soo noqonba waa degeen guryay ku yeesheen ganacsay ku yeesheen meeshayba degeenba waa ku nool yihiin daliil waxay u tahay dalkan inaan wada leennahay shakiga iyo cabsida la kala geliyo uun dhiiranaan iyo geesinimo aan isaga saarnan u baahannaha mooyaane dalka waan wada leennahay caasimadiisu halkaan ana waan wada leennahay qofkii wax ka maqan yihiin oo muddadaas shan iyo labaatanka saa ay wax ka dhumeen wixii noolna wuu helayaa wixii baaba'ay ama muxuu ahay wax la isticmaalo noocyo tegayna inuu ka samro ou cafiyo yaa la weydiisanayaa laakiin daaray ahayd daaray ahayd kanay ahayda asagaa iskale weli haddii khalad looga qaatayna waa u soo noqonayaa qaar badan waa usoo noqdeen qaar badan waa usoo noqdeen telefishinka waad ka aragteen guryo dhisan ayadoo la duminayda leer meesha dhulka adiga malahayna ka duuso gurigaaga waa la dhahay hortaydu deganyaha waddada ugu xiray gurigeyga helikobter maa lagu gelayaa meel looga degta maleh u bannaan waddada inta la yiri guri dhisan in la dumiye qaarkood roo ganacsi oo warin ahaayeen dad soomaaliyeed oo gardarro tirsanaya ayay ahayd in loo heliyo ma aanan dhammaynin wixii labaatan iyo dhowr sano soo qaldamayey ee soo qasmayey sahal kuma dhammaan karaan laakiin waddadeedii iyo dareenkeedii iyo rabitaankeeda inuu dhammaado ah way nagu jiraan waana ku guulaysanaynaa ama annagu aan talada sii joogno ama kuwo kale ha yimaadaan waxaan rabaa inuu kusoo gabagabo hadalkeyga laba kun iyo lix iyo toban waxaan dhahno isbeddelaa imaanayo waa mid waa midaan ka hadlay inaan usii dhowaano waddadii dimuqraadiyadda meeshaad ugu dhowaan lahayn oo dictatornimada aan uga sii fogaan lahayn inaan samaynaan rabnaa dowladnimaduna waa dhaqan dhaqanka dowladnimada in la abuuro oo la sameeyo rabaa america oo dhowr boqoloo sano ay muxuu aha dhaqankeeda dowladnimada soo dhismay iyo maxaanku raadaye ingiriiska dowladda boqortooyada ingiriiska oo kun sano oo muxuu aha soo dhismayo kuma daysan karno laakiin waddo inaan marno waay waddada maalan waxa ugu sahlan waa maxay dowladda mandaydaa la siiyaa teeramay leedahay shan sanadhe afar sanadhe lix sanadhe toddoba sanadhe intuu doonaha aad teeramay leedahay madaxweyne xasan sheekh bishii sebtembar yaa la doortay afar sano bisha sebtembar uu ka dhammaana waa iga dhammaatay birid mandaydkii teramka waa dhammaaday inaan sii joogamaan rabaa barbareerkeyga waa saa usoo noqo lahay inaan anay ka shaqeeyaan ra'a laga rabaa laakiin si aanan kursiga uga tegin laba sano dheeraadaan u baahanahay kana qabsoombaaan u baahanahay waxaasi cudurdaar macquula maaha dhaqan dhumis waay xilligii waa dhammaaday siyaasiga madaxweyne dhe wasiir dhe ra-isul wasaardhe baarlamaan dhe kandhe asay u taallaa siyaasadda inuu ku jiro hadduu rabo miirisku ku imaan laha kusoo noqolaa beri lagu dooro lahaa inuu la yimaado asaa laga rabaa laakiin yaa ka laalacshoomya dhinacan uga dheganaana macquul macquul maaha dadka soomaaliyeed xigmadda dhabta ay jirto waa dhaqankaas dhume in la soo celiyaa rabnaaye inaan meesha iska joogno oo maalin walba madaxweyniya intii yimid madaxweyne inta maraya in la yidhaahdo bini aadan waa jecelna laakiin de waa dhaqan xumi dhaqan xumi sanka ku hayso anigaa aan wax rabo macquul maaha haddii reasonable justifications yani cudurdaaro macquul ah oo laleeyahay war waxaanaan rabno inaan qabanno laakiin waxaana dhamma bisha bil august ma august iyo september maana october november hala gaaro halkan waxa la dhamaystir meesha waa waa macquul maalmo bilo wiiyo laakiin laba sano kale nus intaan soo joogo nuskeeda iska jooga ka badanaan jooga qaara dhaha afar sanaan u baahannahay muxuu ahay teram cusub ahoo korsiimo ku timaado macquul maaha teram cusub oo dawlad cusub ayaa ilaahay idankiis yaa bilaabanayo september 2016 haddii alla yidhaahdo ma qarinin waa sheegnay siyaasiyiinta ninkii inuu sii joogo rabow shaqayso sidaad haddaba waa timide haddaba waa timide kursiga mar kale saad ku imaan lahayd mar kale saad ku imaan lahayd ka shaqeyn lagaamana fursad badna fursadaad leedahay siyaasiyaata waa lagu bartay waa lagu yaqaanaa xabsida iska dhaaf afka qalaad waxaa lagu yidhahda fear factor wax badan wax badan jaranjarta ma kori karo inaan kasoo dhacan ka cabsana gugan barqa dirishadiis ma fiiri kari waa wareera waa dhaca cabsi waa cudur nooc oo maxaan ku yidhahdaa cudurrada muxuu ahay jira ay ka mid tahay marka cabsi oo amaad soo noqon weydaa ah yaanu nagu jirin haddaan soo noqon weyno muwaadiniin sharaf lahoo shalay geedda meeshii u yimid dhaqankii siday ugu yimideen uga tagaan aadan cabdulle cusmaan allah naxariisto waa ku faannaa soo maaha kun sagaal boqol iyo lixdankii sanadkii afrikaa la yidhahda dalal badan oo afrikaa xorriyad qaata sanada gudahood dal walba inqilaab qab askariyaa qabsaday kaas calooshaqaysaala kusoo duulaa xukunka riday kaas kanaa riday kan doorashadii isagoo soo noqday lixdankii sagaashankii qaaraa joogay oo lixdankii muxuu ahaa xukunka qabtay iyo ka sii badan qaaraa joogay madaxweynihii ugu horreeyo afrikaa oo doorasho ku yimid xafiiska oo doorasho uga taga aadan abdul cismaan u ah haddii uu doono inuu joogo uu yidhaahdo waa soomaaliya hadda dhawa xorriyad qaadatay marka waxay u baahan tahay in muxuu aha la sii wado oo weliba ad adka dowladnimada waa bal aan sii joogo waa macquul maaha waxu dhaha maya weliba dad badanoo waxaa siyaasiyiinta waagaa joogta waxay qareen haddii manipulation uu samayn lahaa waxay u dhoweyd inuu soo noqo lahaa weliba dadka soomaaliyeed haddii aan mudanayna ha lay doorto haddii aan mudnayna ciddii kaloo mudan ha la doorto u dhahay cid kale aan la doorto beeruu ka tacbaday jamaale beertiisuu degay ilaa maalmihii ugu dambeeyey noloshiisa ayadoo dadka qaarkiisa ay xamar uga safraayeen waa soo salaamaynaa waa u tegaynaa kuwa aan ku qabiil ahayn shaqo ku lahayn ku jufa aan ahayn waxba aanan lahayn maalin maalmaha ka mida aniga waxaan soo taagnaay allah u naxariistaa bangiga inuu yimiday safaa lagu jiray muxuu ahay bangiga safkiis gadaal kasoo istaagay dad badan ma yaqaanaan markii dambe nima aqoonsada hoostoo sheegay wuxuu dhahay gadaasheena waxaa taagan aadan cadde soo baxaa layidhi hordhamaa waa diidiyey waa la soo khasbay inuu hore yimaado oo muxuu ahaay safka aanu gelin oona ah madaxweynihii hore privilege privilege uu xaq u leeyahay ahayd ka madaxweyne ahaan madaxweyne hore ahaan laakiin nin caadi ah macnaha iyo qiimaha wax qofnimo waxay ku jiraan waa waxaas waaye xukunka annaga ma lihin mansabka ma lihin waana loo dhiibtay shaqaalaan nahay dadkii ummadda inaan u shaqaynaana noogu dhiibtay miyaa shaqada waa kaa dhammaatay shaqo fiicanna nooma qabanina raalli ahaw haddiina la yidhaaho waa mahadsantay inaan ka dhaana inta ka baxnaa dhaqankaas waaye waxa aan rabna inaan bilaabno ilaahay idankiis wuxuu bilaabanaha hadda koris maalin dhaweeto hogaamiyaasha markay isku yimaadeen baaqii halkan ka soo baxwaad ogtadeen korosiimo ma jirtaa kow ka ahayd qodobka ugu horeeyo korosiimo ma jirta ahayd haddee ma xanuun yarayn in meeshaas oo intaas in la soo gaaraayo howl oo sahlana muxuu ahay ka timida ma ahayn xarago iyo muxuu ahay magaciisii laakiin waa laysu soo qanciyey qof walba ayadoo raalli ku ah ayaa meesha muxuu ahay warka laga sii daayay ilaahay idankiis mar kale aad iyo aadaad u mahadsan tihiin waxaan rabaa meesha aad ka timaadeen iyo degaanadii iyo gobolladii iyo dalalkii aad ka timaadeen dhallinyarada joogtaahi salaan ay naga gaarsiisaan hal fariima aad naga gaarsiisaan inay ku fikiraan oo ay maskaxdooda mar walba ku jirto madax madoobaa maanku haray intaas intaas markaad aqbashid oo madax madoobaa maan ku haray caqligii iyo xikmaddii iyo wanaaggii aqoontii aday kugu jirtaa markaad fahamtid ood qaadatid mas-uuliyadaa ka dhalanay meeshaas mas-uuliyadda ka dhalanaysana ayadana halala- hala fuliyaa dii alla yidhaah aad iyo aadaad u mahadsantihiin dhammaantiin waxaan idin rajaynayaa diin